أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynaa tafsiiru suurati اlxijri allah aayadda marka casharkeena wuxuu ka bilaabmayaa toddobaatan iyo sideedaad ee suuradda ka mid ah alla wuxuu leeyahay wain kaana asxaabu laykati ladaalimiin wainhu shaniye kaana waxay ahaadeen asxaabu laykati kaynta ama jiqda asxaabteeda ladaalimiina kuwa dulmi falay ayay ahaadeen fantaqamnaa waanu ka aargoosannay minhum iyaga xaggooda wa inahumaa asxaabu layka iyo qowmu luud wa inahumaa labadooda labadaa qaryo ama labadooda deegaan la biimaamin la fii imaamin jid dhexdii ayay ahaadeen jidka oo mubiinin cad markii allah subxaanahu wa tacaala uu kaka hadlay qisadii qowmu luud ayaa alla wuxuu raaciyey subxaanahu wa tacaala qisada si kooban uu raaciyey qisatu asxaabi layka qisatu asxaabi layka marka asxaabu layka iyo iyo madyan waa isku qolo nebiyullaahi shucayb ayaana loo diray iyadoo faahfaahsanna qisadiisu suuratu huud iyo suuratu alacraaf ayaan kusoo marnay oo wailaa madyana akhaahum shucayban allah subxaanahu wa tacaala uu yidhi halkaa ayaan marka aan kusoo marnay sidoo kale iyada lafteeda marka waxaa jirto oon soo labadaa meel baan kusoo marnay suuratu shucaraana waa ugu tegaynaa in sha allahu tacaala marna marka madyan buu alla ugu sheegaa qowmu shucayb inay yihiin marna wuxuu ugu sheegaa inay yihiin asxaabul ayka waana un isku qolo al-ayka macnaheeduna waxa ay tahay geedaha isku dulbaxay ama yacni ishaysto meesha marka geedaheedu ay ishaystaan ayaa al-ayka la yidhaha marka waa meesha jiqda ama keynta ah yaa laga wadaa marka markuu nabiyullaahi shucayb alle madyan ahaan u sheegayayo wa ilaa madyana akhaahum buu yidhi asxaabul ayka markii uu yidhina kadaba asxaabu laykati lmursaliin id qaala lahum shucaybun buu yidhi akhuuhum ma la dhihin marka aykada ama geedahaas inay caabudi jireen ayaa ka muuqdo mar haddii geedkii ay caabudi jireen calaamad looga dhigay nebiyullaahi shucayb looma nisbay karo marka laakiin madyan iyo ama magaalo hadday tahay amase haddii ay tahay shaksi magacii haddii ay tahay oo ay ku abtirsadaan de magaaladana waa la deganaa waana la abtirsanayay marka isaga in lagu daro akhaahum la yidhaahdo waxba dhib ma laha marka alla subxaanahu watacaala halkan wuxuu leeyahay wain kaana wainhu shaniye inta marka mukhafafa min athaqiila wainhu shaniye kaana wuxuu ahaaday asxaabu laykati kaynta asxaabteeda ladaalimiina kuwa dulmi falay bay ahaayeen oo dulmigoodana waa shirkigii ay ku dhaceen oo cibaadadii ayay booskii alla ugu talagalay maaha boos kale ayay dhigeen ayb waxaa kaloo ku bannaan in wainta laga dhiga naafiya oo maa oo kale bimacnaa maa laga laqbeeyo wain kaana asxaabuulaykati wamaa kaana ma ahaanin asxaabuulaykati kaynta asxaabteedu ma ahaanin ladaalimiina ilaa daalimiina kuwa dulmi falay unbay ahaadeen labada macnona waa isku meel un fantaqamnaa waanu ka aargoosannay minhum iyaga xaggoodan ka aarsannay oon ka aargoosannay wainahumaa la qaryadii luud ou deganaa dadkiisu deganaayeen iyo qaryadii asxaabuulayka ay deganaayeen la biimaamin la fii imaamin dariiq dhexdii ayay ahaatay dariiqa oo mubiinin cad jid cad ayay markaa ku yaaleen ayb waxaana loo jeedaa madiinatay qowmi luut iyo wa asxaabi alayka imaamna waxaa laga wadaa ari ariiq marka macnuhu wuxuu noqonayaa la biimaamin la fii ariiqin ariiq dhexdii ayay ahaa ayay magaalooyinkoodu ahaadeen mubiinin waadixin cad mustabiinin ayb waxaa kaloo lagu macneeyaa la biimaamin kitaab in laga la yidhaha oo marka laba qaryada marka qowmu luut iyo qowmu shucayb la biimaamin la fii kitaabin kitaab bay ku sugnaayeen mubiinin ee cad kitaabkana waa looxulmaxfuudka ayaa warkoodii iyo meelaha marka uu ku yaalay walaqad kadaba asxaabu lxijri lmursaliin walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahee kadaba way beeniyeen asxaabu lxijri xijri meesha la yidhaha dadkeeda almursaliina kuwii loo diray bay beeniyeen waaataynaa waxaanu siinay hum iyaga aayaatinaa aayaadkeennii baan siinay mucjizaadkii fakaanuu waxay ahaa waxay ahaadeen mucridiina kuwa kasii jeedo canhaa aayaadka xaggiisa wa kaanuu waxay ahaayeen yanxituuna inay qorayaan min aljibaali buuraha xaggooda ay ka qorayeen buyuutan guryo aaminiina xaal ay yihiin kuwa nabadgala kuwa nabadgashan oo ka nabadgashan kharaab iyo baaba kuwa ka nabad yani gashan xaal ay yihiin fa akhadathum waxaa qabatay asayxatu qayladii baa qabatay musbixiina iyagoo aroor galayo famaa aqnaa maynan deeqin canhum iyaga xaggooda waxba kama tarin maa wixii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna inay kasbanayaan oy shaqaynayaan halkana alla wuxuu ka waramayaa qisatu qowmi saalix waa qowmu hamuud xijri waa meeshii ay deganaayeen ayaa la dhihi jiray madaa-inu hamuudna waa la yidhaahdaa waa dhulkan madiine iyo tabuuk u dhexeeyo meeshaabay deganaayeen nimankaas marka alla wuxuu leeyahay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah kadaba asxaabu lxijri xijri dadkoodii waxay beeniyeen almursaliina rusushii bay beeniyeen maxaa loo leeyahay almursaliin hal rasuul unbay beeniyeen nabiyullaahi saalix oo loo soo diray bay beeniyeen ee meeshaa marka culimada waxay yidhaahdeen hal rasuul qofku hadduu beeniyo ka-anamaa rusushoo dhan uu beeniyey waay ninkii marka hal rasuul beeniyo rusushoo dhan waa beeniyey leanna rusushu manhajkooduna waa waaxid midba midka kale ka kale yacni fariinta uu xagga alle kala yimid ayaa ka kalena uu la yimid ayb wa aataynaa waxaanu siinay hum iyaga aayaatinaa aayadaheenaan siinay aayadahaasna waxaa loo jeedaa hasha hashii nabiyullaahi saalix mucjizada alla uu uga dhigay ayaanu siinay hashaasi marka dhagax ayaa looga soo saaray maxaa marka aayaatinaa hal xababa waaye maxaa jamacan looga dhigayaa manaafacaadka ay ka helayeen baa aada u badnayd calaamaduhu iyo aayaadkuna intaa waa ka badnaayeen hashu aayad bay ahayd ceelkii ay ka cabaysay waa aayad wixii ay dhashay markaa aayad bay weeyaan iyada lafteeda mucjizo ah waxa ay ka dheefsanayeen oo inay maa yacni caanaheeda ay cabbaan oo ay ka dhargaan oo ilaahay subxaanahu watacaala sidaa uu uga yeelay waa aayad marka ictibaaraadkaasoo dhan marka iyadoo la fiirinaya ayaa aayaatina alla uu yidhi wa aataynaahum waxaanu siinay aayaatina aayadaheenaan siinay fakaanuu waxay ahaayeen mucri waxay ahaadeen mucridiina kuwa kasii jeedo canhaa aayaadka xaggooda aayaadkii marka kuwa kasii jeedo ayay ahaayeenoo aayaadkii ilaahay intay ku tadabburaan maynan kuwaana qaadanin waa sida alla suuratu fusilad uu ugu yidhi wa amaa hamuudu fahadaynaahum fastaxabu lcamaa cala alhudaa indhala-aantii bay hanuunkii ka jeclaysteen ayb ilaahay waa hanuuniyeyoo dariiqi waa tusay wa kaanuu waxay ahaayeen yanxituuna inay qorayaan min aljibaali buuraha xaggooda ayay buyuutan guryo ka qorayeen nimankan marka reer hamuud alla wuxuu ku tilmaamayaa bishiddati annadari liddunyaa waalkasbi niman aada adduunyada u yaqaanay ahaayeen kasabkeedana aqoon dheer ule bay ahaayeen oo intay buurta u yimaadaan ayay buurta qorayaan markaasay waxay ka samaysanayaan oy ka qoranayaan guryo iyo meel la dego oo lagu askumo haddana dhagixi kusoo daadan maayo ma kusoo dhacayo oo buurahaasi guryahaasi inay ka kharaabaan alla subxaanahu wa tacaalaa ee ma uunan yeelino iyagii marka aqoon ayaa loo siiyey sida wax loo dhisto ayb aathaar bay laakiin markii dambe un ka tageen ee iyagiina marka hadde xooggaa iyo farsamadaa lahaa ilaahay cadaabkiisa waxba kama deeqin sidaaba waa la tilmaamaya ibnu catiya wuxuu leeyahay wasafahum alla wuxuu ku tilmaamay bishiddati nnadari lidunya waalkasbi aad inay adduunyada ugu aragti dheeraayeen iyo shaqada laakiin qofku inuu adduunyada aada u yaqaan iyo shaqada inuu aada u yaqaano ma keenayso hanuun ilaahay inuu gar garto oo uu markaa tawxiidkii ku dhaqmo cadaabka allena ka badbaadin mayso waxa uu yaqaano iyo aqoontaas si kasta hadduu adduunyada ugu horumaro horumarya farsamo hore aan loo aqoonin ou la yimaado cadaabka alle maalintuu soo maago ee horumarkaa iyo aqoontaa iyo cilmigaa ka celin maayo ilaahay cadaabkiisa ayb macnahaasuu marka alla ka tilmaamay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wa kaanuu waxay ahaa waxay ahaadeen yanxituuna inay qorayaan naxtigu marka waa dhagaxa marka la qoro oo marka inta mid shayb iyo qaab loo sameeyo qaabkaas marka wax loo qorto wa kaanuu waxay ahaayeen yanxituuna inay qorayeen min aljibaali buuraha xaggooda buyuutan guryo ayay ka qoranayeen wa thamuud aladiina jaabuu sakra bilwaad suuratu alfajri baa alla sidaa ku yidhi aaminiina iyagoo marka xaalay yihiin kuwa nabad gashan maxay ka nabad gashan yihiin marka min alkharaabi baaba tafsiir labaadna waa ku jiraayo aaminiina weliba in la yidhaahdo aaminiina min cawaaqib alaakhirati iyagoo ka aamin ah aakhiro cawaaqibteeda iyo waxa uga imaanayo way ka aamin ahaayeen fa kaanuu laa yacmaluuna bihaa aakhiradii u shaqaysan maynin marka ayb aaminiinada marka laba tafsiir baa ku jiro waxay ka nabad galeen oy ka nabad gashan yihiin kharaab meeshaa marka yacnii inay kharaabto oo iyaga ay kusoo dunto waxaabay marka ka nabadgalsanaayeen ama in la yidhaahdo aaminiina waxay ka nabadgaleen oo ay iyagu markaa yacnii iska iloobeen sidii wax ka nabadgalay oo kale ay iska dhigeen aakhirada iyo cawaaqibteeda kuma aynan xisaabtamin wax aakhiro la yidhaha manaa taasna waa jahli aada u weynin badan faakadathum waxaa qabatay alsayxatu qayladii ayaa qabatay hal mar baa lagu qayliyey marka musbixiina iyagoo markaa aroor galayo waxaa leeyihiin kuwa markaa aroor galayo ayb musbixiina marka asbaxa baa laga bixiyey asbaxana marka ay dakhala fi sabaaxi baa laga wadaa aroortii buu galay ismigii faacil baa marka laga keenay musbixiina iyagoo aroor galaya waay marka ayaa cadaabkii ku yimid walaqad sabaxahum bukratan cadaabun mustaqir oo kale waay sidii qowmu luud ba alla uu sidaa ugu halaagay iyaga marka markaa unbaa qayladaa unbaa ku dhacday qayladaana marka way baabi'isay famaa agnaa maynan deeqin oo ma tarin canhum iyaga xaggooda maa wixii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna inay shaqaysanayaan wixii ay shaqaynayeen xaggooda waxba kama tarin oo waxba uma aynan tarin oo cadaabkii ilaahay waxba ugama tarin ayb famaa agnaa ma deeqin canhum iyaga xaggooda maa wixii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna inay shaqaysanayaan acmaashii ay shaqaysteenee xun xun xumayd ama farsamadoodii iyo aqoontoodii iyo camalkoodii waxba uma tarin oo cadaabkii alleh kama deeqin meeshaa marka nabigu sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiid saxiix ah ayaa wuxuu yidhi laa tadkuluu masaakin masaakina aladiina dalamuu anfusahum ilaa an takunuu baakiin an yusiibakum mila maa mithlu maa asaabahum markii nebigu tabuuk u socday ee uu aaday dhankaa iyo tabuuk usii socday ayuu sii maray nimankan degmadii ay deganaayeen markii halkaa uu sii maray baa nebigu sal ll slam wuxuu yidhi war dadkii naftooda dulmiyey meeshii ay deganaayeen ha gelinina ilaa idinkoo oynaya maaha maxaa sidaa marka loo yeelayaa cabsi laga cabsanayo inuu idinku dhaco wixii iyaga ku dhacay leanna nink nimankani kaflo iyo waxaa haysay cadaabkii alle oo ay ka dhoohanaadaa ay ka dhoohnaayeen oo aynan marnaba ku fakerin caqligoodana aan soo gelin idinkana meeshaa ha marinina idinkoo cadaabka alla moog oo cadaabkii alla yacni xusuusta iyaga kuwaana qaata idinkoo oynaya marka meeshaas gala ayb xadiidkaabaa nabiga sal l slam uu tilmaamay saxiixa ayuuna ku sugan yahay bukhaari iyo keyrkiiba xadiid iyo muslimba way wariyeen ayb waxaa kaloo nebigu weliba markii uu marayay isaga wataqanaca biridaa'ihi wahuwa cala raxli isagoo kor saaran hashiisa ayuu marada ayuu isku daday nebiga sal ll ly slam intuu maradii wejigiisa gab kusoo siiyey ayuu orod ku maray meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa dadka la cadaabayo ama dadka yacni cadaab uu ku dhacay ama gaalada sidoodaba iyagoo qafle ay ku sugan yihiin cadaabku u yimid ama qubuurtooda iyo marka la marayo in markaasi qofka socodkuna uu dadejiyo isla markaana uu isdareensiiyo cadaabka alla weynaantiisa haddii ilaahay fadligiisa ounan ahaynna isaga laftiisa cadaabka inuu gaarayo waxaa kaloo nebigu sal ll ly slama uu amray nimankaa marka ceelkii meeshaa ku yaalay in aan marka yacni oo reer thamuud ay ka cabi jireen inaan laga cabin biyaha dadkii way ka dhaansadeen markay ceelkii biyaha kasoo dhaansadeen ayaa nebiga sal ll ly slama sidaa yidhi markuu saa u sheegayna wuxuu yidhi cajiinka xoolaha iyo ku qasta oo xoolaha iyo u daaya oo siiya idinka laakiin ha cabinina xikmada marka meeshaa ku jirtaa maxay tahay ilaa biyahan waa biyo ilaahay waay biyaha allah meesha geliyey laakiin nimankan la ciqaabay ee ilaahay cadaabkiis mutaystay biyihii ay isticmaali jireen ha cabinina macnaheedu waxay tahay iyaga iyo idinka aada u kala fogaada waay sina ha isugu soo dhawaaninina qoom ilaahay ku kufriyey ee gaaloobay ee rabbi ku kufriyey sina ha iskugu soo dhawaaninina idinka iyo iyaga aada u kala fogaada xataa biyihii ay cabi jireen ha cabininoo ka dheeraada saasaa nebigu sal ll ly slam uu yidhi wixii dad biyo markaa cajiin iyo wax ku qastayna wuxuu yidhi idinka cajiinkaa ha cuninina xoolaha siiya meeshaa marka culimada waxay kasii wadeen marka ay kasii qaateen waxaa qisada laga qaadanayaa amaakinta iyo meelaha dunuubta lagu sameeyo iyo meelaha ilaahay lagu caabudo inay kala duwan yihiin meelaha ilaahay dunuubtiisa lagu banaysto ee dunuubta lagula kacaa inay meel ciqaab alle iyo lacnad alle halis ayay u tahay qofka marka muslimka waa inuu ka fogaado meelaha marka haddii lagu tukada say noqone biyaha nebigu ou hacabina yidhi haddii lagu weyse qaato ma ansaxa salaadeeda fuqahada islaamku way isku khilaafeen qaar waxay yidhahdeen maya haddii lagu weyse qaatona ma ansaxayso goobtaasna in lagu tukadaana ma ansaxayso xadiidkii marka waxay soo qaateen nebiga sal ll ly slam iyo asxaabtiisu markay ka hurdeen salaada ayaa markay qoraxdu soo baxday baa nebigu ku baraarugay ay soo kaceen markaasuu nebigu ka dhaqaaqay meeshii markaasuu wuxuu yidhi meeshani waadi shaydaanku uu soo xaadiray waayo buu yidhi waa ka dhaqaaqay nebiga sal l slam marka meelaha marka macaasida iyo waa ka daran tahay ayb saa darteed marka lagu tukan maayay leeyihiin calina waxaa laga wariyey ardu baabil salaad inaanu inaan lagu tukanaynin oo kale macno noocaasaa laga wariyey khulaasatu lqowl laakiin nebigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi jucilat liya alardu masjidan watahuuran dhulka waxaa la igaga dhigay dhammaantiis meel lagu dahaaro qaadan karo oo tayamum gasho laguna tukado masjid baa dhulkao dhana la igaga dhigay waxayna ka mid tahay waxyaabaha nebiga khaaska looga dhigay marka meel allaale dhulka meel kastooo lagu tukado haddaynan najaas ahayn meeshaasi salaadu waa ku ansaxaysaa marka laga reebo maqbarada oo nebigu sala allahu alayh wali wasalam axaadiid badan uu ku reebay ee uu yihi lacana allahu alyahuuda waannasaara itakaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid yuxadiru maa sanacuu oo qubuurtii marka in masaajid laga dhigto iyada lagu ag tukadaa nebigu waa reebay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi haddii markaa nebigu laa tusalluu ila lqubuurina waa yidhi qubuuraha xaggooda ha u tukanina qubuurahaas marka in loo tukado ama lagu agdukado sababta loo reebay laba sababood bay fuqahadu sheegaan hal sabab laakiin waa laga raajaxsan yahay sababta xoogga badan waxay tahay waxaa laga cabsanayaa in lagu fidnoobo marka dambe iyaga la caabudo taasaana riwaa xaadiidta iyo aqwaasha culummadu ay u badan tahay cilada kale waxay leedahay najaas ayaa laga carara oo qabrigani qofka marka uu ku jiro hadduu cusub yahay ama qabrigu ou caradiisii ay kor soo marto oo markaa yacnii ama qoyaan iyo wax noocaas oo kale meeshu ay leedahay qubuurta marka mambuusha iyo hayru mambuushay u kala qaadayaan haddii lasoo faagay iyo wax lamida waxay leeyihiin dhiiggaas iyo carunkaas bani aadamkae carradaa la falgalay ayaa carrada najaaseynaya laakiin macnahaasna waa fuqahada shaaficiyada sida badan me meesha ay ku cileeyaan laakiin waa cilo oo oo marjuuxo ah laga raajaxsan yahay in laga raajaxsan yahayna waxaa ku tusaayo qubuuraha la diidayaba in masaajid laga dhigto waa qubuurul ambiyaa ambiyada qubuurtooda wa ambiyada horta ayagu dhiig iyo carun ciidda ku darsooma ma leeyihiinna maya nebigu sal ll ly slam wuxuu yihi ambiya dhulka alla waa ka xarimay inay ambiyada jirkooda wax kamida ay cunto nebigu marka isaga ma isbedelayo dhiig iyo wasaq iyo carun iyo iyo in markaa yacni caradu cunto nebi ma yeeshaba isaga saas maa waxa marka la diidayna waa nebi qabrigii in masaajid lasoo geliyo cilladu marka najaas maaha macno kale wa macnahaas kalena waxa uu yahay in iyada lagu fidnoobo sida loo tacdiiminayo marka dambena marka la caabudo waana sida mabda-u shirki uu ahaa ibnu xajar iyo alimaamu nawowi labaduna waa sheegayaan raximahum allahu tacaala meeshaas marka waxyaabaha aayadan marka meelaha macaanidaa bay uga hadlaan wamaa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa ila bilxaq wamaa khalaqnaa ma abuurin asamaawaati samaawaadkii ma abuurin waalarda dhulkii ma abuurin iyo wamaa baynahumaa dhexdooda waxaa ahaaday ilaa bilxaqi ilaa khalqan abuuris un baan abuurnay bilxaqi ku dheehan wa ina saacata saacaduna la-aatiyatun mid imaanaysa weeyaan shaki la-aan fasfax ee iska dhaaf asafxa dhaafid aljamiila qurux badan ee wanaagsan iska dhaaf og kuwan marka murankooda iyo yacni jikaarkooda iska daa waa inta aan jihaadka la farin ina rabbaka rabbigaa huwa isagu alkhallaaqu mid abuuris badan waa alcaliimu ogaal badan walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe aataynaaka waxaanu ku siinay sabcan toddoba ayaanu ku siinay toddobada oo min almathaanii kuwa la labalabeeyo ka mid ah oo lasoo celceliyo iyo wlqur'aana qur-aan ayaanu ku siinay qur-aankii alcadiima weyninka badnaa halkan marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka waramayaa abuur dhulka iyo cirka abuuristooda xaqun inuu alla u abuuray baatil uunan u abuurin wuxuu alla leeyahay wamaa khalaqna samaawaati ciraryaalo ma abuurin waalarda dhulkii ma abuurin wamaa baynahumaa iyo dhexdooda waxa ahna ma abuurin ilaa bilxaqi xaq un baanu ku abuurnay ay ilaa khalqan abuuris baan abuurnay multabisan bilxaqi xaq ku dheehan haddii marka dhulkii cirkii xaq loo abuuray xaqaas waa maxay in ilaahay la caabudo waay ee nina ilaahay waa caabudayaa nina ilaahay ma caabudayo maxaa kala saaraya marka saacaddii qiyaamaha markay timaadaan la kala saarayaa wa ina saacata saacaddu la aatiyatun midii imaanaysa waa shaki la-aan fasfax iska dhaaf asafxa dhaafitaan aljamiila qurux badan ee wanaag badan iska daayo ka jeesa kuwaas waa aayat lqitaal baa marka nasakday amarkaani ina rabbaka rabbigaa huwa isagu alkhallaaqu mid abuuris badan waay alcaliimu ee ogaal badan oo khalqigiisa ku ogaal badan oo ku cilmi badan ayb walaqad aataynaaka walawallaahi qad xaqiiqe e aataynaaka waxaanu ku siinay sabcan toddobaan ku siinay toddobada oo min almathaanii almathani waa jamcu mathnaatin waalmathnaatu kullu shayin yuhannaa waa shay walboo laba la laba jeer celiyo ay yujcalu ithnayni ayaa laga dhigayaa min qowlika thanaytu shay-a shaygii baan labalabeeyey labalabo ayb thanaytu shay-a thaniyan marka celcelin un baana hadda laga wadaa marka toddobadan marka la celcelinayaa maxay tahay dhowr tafsiir baa ku jiro cumar bnu lkhadaab iyo cali bnu abi aalib waxay leeyihiin faatixadaa loo jeedaa waana qowlu qataada cataa xasanulbasri saciid bnu jubayr abuu hurayrana wuxuu wariyey nabiga sal l slam uu ka wariyey umu lqur'aani hiya sabcu lmathani waalqur'aan lcadiim ayb umulqur-aan marka waxaa askal qur-aanka asalkiisa waa toddobada lasoo laba jeer lasoo celceliyo ayb iyo wlqur'aan اlcadiim ayuu yihi ayb ibnu mascuud isaga waxaa laga wariyey asabcu lmathaniy wuxuu yihi faatixat lkitaab wlqur'aan اlcadiimna waa saa'ir اlqur'aan inta kale faatixada marka maxaa mathani loo yidhi oo yani wasfigaana ma tilmaantaan maxay ku heshay ibnu cabaas wuxuu leeyahay isaga waxay ku heshay liannahaa tuhanaa fi salaati salaadaa lagu celceliyaa fatuqra'u fii kulli ragcatin ragcad kastaa faatixadaa lagu aqriyaa marka maadaama lasoo celceliyo salaada dhexdeeda lagu soo celceliyo ayaa ma mathani loogu magacaabay ayb waxaa kaloo la yidhi liannahaa maqsuumat bayna allahi wa bayna alcabdi nisfayn laba jeer maxaa mid lasoo laba jeer celiye maxaa loo yidhi alle iyo addoonka ayay u kala qeybsan tahay oo addoonku markuu yidhaha bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin xamidanii cabdii buu alla dhahaya addoonkaygu waa i ammaanay alraxmaan araxiim markuu yidhaha ahnaa calaya cabdii ayuu dhahaya waa i faalleeyey addoonkayga maaliki yowmi ddiin majadanii cabdii addoonkayga waa i sharfay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin markuu yidhaahdo haadihi baynii wa bayna cabdii aniga iyo addoonkayga tanaa naga dhexayso inuu icaabudo walicabdii maa sa'al addoonkayguna wuxuu is-u-aasha ayuu leeyahay markaasuu dhahaya ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala addaaliin ayuu dhahaya marka maadaama ay alle iyo addoonku u kala qeybsan tahay faatixada mathani sidaasaa loo yidhi culimada qaarna sidaasay dheheen ayb qaar culimada kamidana mathani waxaa loo yidhi laba jeer bay soo degtay makana waa kusoo degtay madiinana mar bay kusoo degtayna waa la yidhi ayb tafsiir sidaa buu leeyahay saciid ibnu jubayr isaga ibnu cabaas tafsiir kaleu ka wariyey oo sabcanta laga wado tafsiirkaa labaadna wuxuu yahay toddobada waxaa loo jeedaa suuratu lbaqara ilaa iyo anfaal iyo towba wada socdo waa sabcu tiwaal suuratu lbaqara suuratu ali cimraan suuratu nnisaa suuratu lmaa-ida suuratu lancaam suuratu lacraaf iyo anfaal iyo towba halka dhig waa toddobo toddobadaasaa loo jeedaa marka mathaniya nacam walaqad aataynaaka sabcan min almathani saasna waa lagu fasiray ayb isagana marka riwaayay waxbuu keenayaa dabcan ayb in allaha tacaala in allaha tacaala acطaanii sabca طiwaal makana tawraa waacطaanii اlmi-iin makana اlinjiil waacطaanii makana الzabuuri اlmathani wafadlanii rabbii bاlmufasl ayb baqawita aharkaana ugu keenay khabarkaas aduu labadaa tafsiir baa u badan marka in toddobada dhaadheer laga dhigo ama faatixada in laga dhigo faatixadana loo badan yahay ayb wlqur'aan alcadiim cadafkan marka muxuu noqonayaa waa min cadfi alcaam cala alkhaas lianna alqur'aana alcadiim faatixada waa ka mid soo maaha faqur-aanku faatixadu qur-aankay ka mid tahay iyadii baa markii hore la sheegay haddana waxaa lagu cadfay qur-aankii weynaa oo iyada ay ku dhex jirtay marka waa min baabi cadfi alcaam cala alkhaas shaygii caamka ahaa baa la cadfay waxaana lagu cadfay shay khaas ah oo faatixada ah faatixada iyada waa khaas iyadaa hormartay wlqur'aan alcadiim marka la yidhina faatixadii iyo qeyrkeed baa isugu jiro walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ee aataynaaka waxaan ku siinay sabcan toddobo toddobada oo min almathani la laba jeer celiyo ama la celceliyo iyo wlqur'aana qur-aankii baan ku siinay alcadiima weyninka badnaa ayaan ku siinay haddaba laa tamudanna halaa tamudanna ha taagin caynayka labadaada indhood ha taagin ilaa maakii intii ka ah ha u taagin matacnaa aan ugu raaxaynay bihi maagaba ama shaygaba aan ugu raaxaynay aswaajan asnaafan xaal uu yahay noocyo minhum iyaga aanu ugu raaxaynay gaaladii walaa taxzan hamuru ha murugoonin calayhim iyaga korkooda haku yacnii ha u murugoonin wakfid raarici janaaxaka garabkaaga lilmu'miniina mu'miniinta u raarici ayb aayaddan marka calaaqada aayaddii hore ay la leedahay waxay tahay marka ugu horeysaa waxaa lasoo sheegay qur-aankan weyn iyo faatixada in la siiyey nebiga loogu deeqay marka adigii oo cilmigan weyn iyo qur-aankan lagugu deeqay dad adduunyo xun oo yar la siiyey ha jalleecin hana fiirininoo adigaaba wax weyn haysto oo lagu siiyo qur-aan baad haysaa marka adduunyo nin hayo ha fiirinin hana jalleecin ayb macnahaas baa marka ku jira calaaqada labada ka dhexaysa saas waay ee sababu nusuulkana culimada qaarkood waxay sheegaan yahuud ayaa waxay la soo ayaa waxay soo rogtay ganacsi aada u tiro badan ayay xamuul badan iyo wax badan bay soo rogeen markaasay madiine soo geliyeen saxaabadii baa aragtay markaasay waxay is yidhaahdeen maalkan nimankan ay haystaan alla annaga maxaan u haysan weynay diintaan ugu gargaari lahayn yacni diinkii baan ugu kaalmayn lahayne sidaa markay yidhaahdeen baa marka alla walaqad aataynaaka sabcan min almathani waalqur'aan alcadiim laa tamudana caynayka ay timid marka sidaa bay tilmaamayaan laakiin suuraddu waa maki iyada dabcan oo hadda yahuudna maka iyagu ma joogin oo yahuud madiina iyo meelaha bay deganaayeen siday ahaataba macnuhu marka aayadda uun labada aayadood calaaqada ka dhexayso waxa ay tahay qur-aan haddii lagu siiyey waxba ha u hanqaltaagin adduunyada aan dadka kala siinay walidaalika culimada aayaddan waxay yidhahdaan abu shaama oo kale kitaabkiisa khudbatu lkitaabi almu'amal wuxuu yidhaahdaa qof kasto oo ilaahay qur-aan uu ku arsuqay oo qur-aan siiyey ee adduunyo qof kale la siiyey jalleecay oo markaa damac uu ka galay isla markaana qur-aankii la siiyey aan markaa ku deeqtoomin ruuxa isagaa marka qur-aankii ma qiimeynin qur-aanka qofkaa ma qiimeynin qiima uma yeelin xadiidka ah nabiga sal ll ly slam uu yihi laysa mina man lam yataqana bilqur'aanina labada macno uu leeyahay macno kamida saas laysa mina anaga nagama mid aha man lam yataqana qofkaan ku deeqtoomin oon ku kaaftoomin min alqur'aani qur-aanka aan ku kaaftoomin marka qofka inuu qur-aankii haddii lagu siiyo waa inaa ku deeqtoonto wax weyn baa lagu siiyey ninkaan ku deeqtoominoo wax kale u ordo qofkaa inaga naga mid maahan buu leeyahay nabiga sala allahu calayhi wasalam sidaana waxaa u macneeyey abuu cubayd alqaasim ibnu salaam kitaabkiisa kitaabu fadaa'il alqur'aan ayuu sidaa ugu macneeyey aayaddan iyo macnahaana waa iswaafaqayaan ayb taana marka hadda hadda dadka haddaan fiirinna marka waaqiceenna yacnii sidaa waa naga muuqanaysaa maxaa yeelay waxaa weeyaan dadka qur-aankii hadda maba qiimeynayaan haddaad tiraahdid war ninkani ninkan wax weyn baa ilaahay siiyo qofkani qur-aanku xifdisan yahi waasaan waxaa la leeyahay marka ninkaasi qur-aanka keliya loo yaqaanaaye qaar weliba waxay leeyiin qur-aanka loo yaqaanaa bis saa wax bartay aqoon-yahan maahan baa laleeyay qur-aanka lee maxay noqonaya warkaas marka qur-aanka lee nacam waa yarayn la yaraynaayo waayo qur-aanka nacam ninkii qur-aanka xifdiyey oo ilaahay ku arsuqayba qur-aanka inuu xifdi siiyey ee uguna daray hadda qur-aanku inuu fahmo oo macaanidiisa garto ee ilaahayna waafajiyey un inuu camal iyo qur-aankii raacraaco uu ku dadaalo nicmo ka weyn oo cid la siin lahaa miyaa jirtana nacam ilaahay nabiyullaahi maxamed muxuu ugu roonaaday qur-aanku ugu roonaaday siduu allaba dhahayo walaqad aataynaaka sabcan min almathani marka qur-aankani qofka hadduu barto wax kale wuu baran karaa waxaan kale ma iyagaa wax weyn midda kale yacni yaa yidhi nin qur-aan yaqaano waxba ma helaya xataa kam min annaas oo qur-aanka taqaano haddana ilaahay deeqayo cidna aan wax uga baahnayn baa jirta ayb marka qofka fiisiiska bartay ama kimistariga bartay ama culumtan maadigaa bartay laakiin waxba aan qur-aankii laga siinin ninkaasaa dheeftiisu yar tahay ilaana inuu ku dheefsadana waa laga yaabaa inuu ku dheefsan waayena waa laga yaabaa kaas meeqaan aragnay secondary markuu ka baxay ama isagoo jaamacad galay haddana aan wixii ku shaqaysanin qaar baaba hadda marka jaamacadda ay dhameeyaanba baddaas gelaya nacam oo baddu ay markaasi ku la-anayo ku dhimanayaan nacam ninkii laakiin qur-aanka barto hal xaraf intuu baranayo ajar uu haystaa halkaas xaraf intuu akrinaayo aakhiro wax ku haystaa yaa yidhi marka qur-aankii baa wax yar ah nacam ayb waxaas marka in niyadeennu ka baxdaa la rabaa odayga xataa ama dadka ilmaha dhalay haddaad fiiriso qofka qur-aanka yaqaano ilmihiisa ka mida ilmihii wax ma barteen markii la weydiiyey waxaa laga yaabaa ninka diinta bartay wax weyn inuusan kasoo qaadin marka ugu horeyso marka la yidhaha waxbarasho maskaxdiisa waxaa soo gelaysa ninkaani meeqo digriba uu haystaa iyo baab adduunyaa soo gelaayo waxbarashada qur-aanka uma yaqaano tafsiirka uma yaqaano fiqiga uma yaqaano luqada carabiga uma yaqaano xadiidka nebiga sal l l slam uma yaqaano ayb meeshana alla wuxuu leeyahy laa tamudana caynayka ilaa maa matacnaa bih laa tamudana ha taagin caynayka labadaada indhood ha taagin ha u taagin ilaa maa kii intii ka ah ha u taagin matacnaa aanu ugu raaxaynay bihi maagaba aswaajan xaal uu yahay asnaaf iyo noocyo minhum iyaga xaggooda aanu ugu raaxaynay walaa taxsan ha murgin calayhim korkooda ha ku murgin gaaladan aan ku rumaynaynin waqfid raarici janaaxaka garabkaagana raarici lilmu'miniina mu'miniinta u raariciyo mu'miniinta u tawaaduc waayo ayb nebiguna sidaa waa waa yeeli jiray salawaatu ullaahi wasalaamuh calayh waqul inii ana nadiiru lmubiin waqul waxaa tiraa inii aniga ana anigu annadiiru mid digid badan ayaan ahayoo digayo almubiinu digistiisu caddahay kamaa anzalnaa anzalnaa calayka korkaagaanu kusoo dejinnay kamaa sidii ayaanu kugu soo dejinnay anzalnaa aanu ugu soo dejinnay cala almuqtasimiina kuwii qeybsaday qur-aanka ayb oo qaarna rumeeyey qaarna ay beeniyeen muqtasimiintii oo aladiina kuwii jacaluu ka yeelay alqur'aana qur-aankii ka dhigay oo ka aaminay ciidiina qaybo ka dhigdhigay oo kala googooyey qaybo ka dhigdhigay ama ciidiina been abuurad qur-aankii ka dhigay ayb waqul waxaa tiraa inii aniga ana anigu annadiiru baan ahay midka digayo almubiinu digistiisu ay caddahay baan ahay sidaa ku dheh kamaa anzalnaa marka yacnii kaafkani meesha uu ku tacalluqayo waa laysku khilkhilaafay dhowr tafsiir baa ku jirto kan ugu loogu badan yahay in markaa loo soo qadaro anzalnaa calayka mila maa anzalnaa walaqad aataynaaka sabcan baan ku xiraynaa kamaa anzalnaada oo macnuhu marka wuxuu noqonayaa walaqad aataynaaka waxaanu ku siinay sabcan toddobo min almathaani'a kamaa sidii aan kuu siinay ayb kamaa sidii oo kale dhinaca anzalnaa cala almuqtasimiina kuwii qeybsaday qur-aanka aanu ugu soo dejinnay korkooda oo kale ay anzalnaa calayka dushaadaanu kusoo dejinnay mila maa anzalnaa kamaa anzalnaa mila maa anzalnaa saanu usoo dejinnay cala almuqtasimiina kuwii marka qur-aanka qeybsaday waana ahlu kitaabka kuwaa loo jeedaa ayb aladiinadana marka muqtasimiina laga sifeynaa tafsiir sidaas waa ayb oo marka walaqad aataynaaka in lagu tacallujiyo oo marka ay noqoto walaqad aataynaaka sabcan aan ku siinay kamaa sidii oo kale aanu kuu siinay anzalnaa cala almuqtasimiina ayb ka kalena marka wuxuu yahay in la yidhaha waqul inii ana anadiiru lmubiin waqul waxaa tiraa inii aniga ana anigu annadiiru baan ahay mid digayo almubiinu digistiisu caddahay maxaan ku maxaad ku digaysaa cadaaban cadaab ayaan ayaan ku digayaa ayb kamaa anzalnaa saan ugu soo dejinnay cadaabka cala almuqtasimiina kuwa qur-aanka qeybsaday sida aan cadaabka ugu soo dejinnay oo kale sidaana marka waa la yidhi ayb abuu xayaan isaga macno kalowba rajaxay kitaabkiisa albaxru lmuxiidka oo wuxuu yihi kaafkani waa nacti limasdarin maxduuf taqdiiruhu marka wuxuu yidhi waqul waxaad tidhaahdaa qowlan hadal u dheh hadalka oo kamaa mitlamaa kii oo kale ah anzalnaa aan ugusoo aan kusoo dejinnay cala almuqtasimiina kuwii qeybsaday qur-aanka hadalkaasuna waa maxay annaka nadiirun lahum inaad adigu u digaysid kuwaas sida aada mu'miniinta ugu digaysid sidaasi la eg kuwaana waxaa ugu ugu dig oo ahlu kitaabka ugu dig saddexdaa macnoba marka waa ku jiraa macnahaas abuuxayaan dambe ayuu isagu rajaxay muqtasimiinta oo aladiina kuwii ahaa jacaluu lqur'aana qur-aankii ka yeelay cidiina gabalgabal ka dhigay oo qur-aankii googooyo barna rumeeyey barna ku kufriyey ama cidiina inaad tiraahdid qur-aankii aladiina kuwii jacaluu lqur'aana qur-aankii kadhi ka dhigay cidiina been abuurad bay qur-aankii ka aamineen been inuu yahay iyo buhtaan iyo hanfariyo ayb macnaha isagana marka labadaa macnaa cidiina ku jirto fawa rabbika rabbigaa baan ku dhaartay lanas'alanahum su-aalne oo su-aalne ajmaciina dhammaantood su-aalne camaa kii xaggiisaanu ka weydiinaynaa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayaan wixii ay samaynayeen waa ka su-aalaynaa camaa kaanuu yacmaluunadan laba tafsiir baa ku jirto can laa ilaaha ila allah waxaa la su-aalayaa waa laa ilaaha ila allah ayb tafsiir waa sidaa bukhaarina saxiixiisa ubu ku wariyey tafsiirkaas kitaabuliimaan abulcaaliya isaga aayadda wuxuu ku fasiray camaa kaanuu yacmaluun yus'alu lcibaadu addoommada waa la su-aalayaa can khallatayni laba arrin baa nin kasta la su-aalayaa camaa kaanuu yacbuduun waxay caabudi jireen waa su-aal maxaad caabudi jirtay baa qof walba la dhahayaa wamaada ajaabu lmursaliin rususha maxay ugu jawaabeen waa su-aasha labaad labadaa su-aal camaa kaanuu yacmaluun waxay tahay maxaad caabudi jirtay rusushiina see maxaa ugu jawaabtay rusushii alla soo diray labadaaas su-aalna suuratu lqasas ayay ku caddahay wa yowma yunaadiihim fayaquulu ayna shurakaa'iya aladiina kuntum tascumuun waa waa mid camaa kaanuu yacbuduun ta labaadna waxa ay tahay wayowma yunaadiihim fayaquulu maada ajabtum lmursaliin labadaas baa marka la su-aalaya camal walbana ogaada labo diiwaan ayaa loo keenaa likulli camalin yowma alqiyaamati diiwa diiwaanaani camal kastaa laba diiwaan ayaa u taallo diiwaan waxaa la yidhaha lima maxaa u samaysay camalkan haddii marka jawaabtaadu noqoto ilaahu dartaa baan u sameeyey runna ay kaa tahay su-aashaas waa ka baxday diiwaanka labaadna waa kayfa see u samaysay haddii ay jawaabtaadu noqoto sidii rasuulkaagu iisoo gaarsiiyey ayaan u sameeyeyoo bidca iyo wax cusub lama imaanin jawaabtaadu hadday taa kayfadana hadday sidaa noqoto waa kuu saxan yahay camalkaas haddaad labadaa ku dhacdana waa kuu dhammaatay waa daashay caamilatun naasiba unbaad ahaanaysaa walidaalika waa in lagu dadaalo tawxiidka ikhlaaska ilaahay dartii camal walba loo sameeyo oo aan loo samaynin adduunyo darteed dad isku tustuskiis aan loo samaynin waxaa la mida dad ku dhibidiis inaan loo samaynin beryahan dambe dadka hadda soomaalida waxaa kusoo kordhay markay kooxo tiro badan saaxadii ay ku jiraan oo ummaddii ay diinta ku kala qaybsantay ayaa qolo walbaa marka camal bay la imaanaysaa iyadoo ta kale ku xumaynaysa waxaad un maqlaysaa marka kuwiyaa meesha joogay sidaas yeelan waxaa laga yaabaa qofkan inuu intuu nebigan ku sallina yidhaahdo dad leh uu ku dhibayo bis ajar ma ka helay salligaa marka maya leanna salligu waa cibaado ma loogu talagelin inaad qof baan ku dhibaa maadaam qof baan ku dhibayaa iyo cibaado xaggee isla gelayaan meel hadaad marka rabbi caabudaysid nebiga ku salli oo asalaatu cala anabiyi sal ll slam min afdali lqurubaat waaye sidii nebigaba asxaabta ugu sallin jireen isaga isugu sallin jireen nebiga intaad ku salliso cidna adigu ha ku dhibin qof walbaa qolo walbaa marka qoladii kale bay wax ku dhibaysaa wax ku dhibiddaa marka ikhlaaskii bay wax u dhibaysaa leanna niyadaadiiba wax kalaa ku jira ta labaadna marka waa in la yska fiiriya camalka la samaynayo sidee nebi maxamed u sameeyey sal ll slam illa camalkan adiga uguma horeeya wax sameeyo sidii nebiga aad ka aragtay markaad ku dadaashid labadaa haddii lagaa helo camalkaagu waa fiican yahay haddii kalena waa kuu dhammaatay camalkaasi eber bau noqonaya fa warabbika rabbigaa baan ku dhaartay lanas'alanna su-aalnee oo su-aalnee hum iyaga ajmaciina dhammaantood su-aalnee camaa kii xaggiisaanu ka su-aalaynaa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayeen waxaa marka ay samaynayeen ama laa ilaha illa allahu baa la su-aalayaa ama labada arrinoo abulcaaliya uu ka hadlay fasdac la jahr bimaa waxa tuma bimaa biladii kii tu'maru lagu amrayo kor u qaadoo la jahr wa acrid ka jeeso cani lmushrikiina mushri mushrikiintana iskaga jeeso fasdac bimacnaa ay adhirhu muuji waay wa amdihi socodsii waxaa la yihi nabiga sala allahu alayh waali wasalam markii waxyiga lala soo diray markii hore waa qarin jiray daarul arqam iyaa ku ayaa lagu qarin jiray oo dadka tar aayar hoos hoos baa loogu sheegi jiray aayaddan markay soo degtay nebiga sal ll ly slam waxaa lae la yidhi la jahr muuji waxa lagu amrayo buurtii safow fuulay waa kii marka nebigu laa ilaaha illa allaahudii bannaanka uu keenay kadibna markaa carabtii cadaawad iyo markaa ay nebigu u taageen fasdac muuji oo la jahr bimaa biladii kii tu'maru lagu amrayo wa acrid ka jeeso cani lmushrikiina gaaladana isaga jeeso oo sabar oo faraha ka qaad aayatlqitaal baa nasaqdaa layidhi innaa anagu kafaynaaka waanu kaa kaafinay almustahzi-iina midka kuwa jees jeesayo bika adiga kugu jees jeesayo kuwa adiga kugu jees jeesaya waanu ka waa kaa kaafinay kuwa marka dhowr macnaa ku jiraan oo hadba marka waxaa lagu fasiraa waliid ibnu lmugiira iyo dad kale iyo sida ay haataba waa wasfi un iska caama wixii macnaha laga helay waa soo gelaya hadaaye marka kamaa anzalnaa cala lmuqtasimiin waxaani looban ka tegay muqtasimiinta laba tafsiiraa ku jira midna waa yahuud iyo nasaaro ahlu kitaabka iyagaa qeybsaday oo qeybna wax inay rumeeyaan qur-aanka qeybna ay beeniyaan qur-aankiibay qaybsa ay qaybiyeen ay qaybsadeen tafsiir labaad almuqtasimiina waxaa loo jeedaa kuwan kufaaru quraysh wadooyinka maka soo galay isku qaybiyeen nin walbaa meel buu istaagay ninkii nebiga usoo socdo ayay leeyihiin ninkan anaguu naga dhashay annagaa naqaano wuxuu sheegayo run maaha dacaayaday ku fureen idaacaad badan bay u furteen markalabada macnahaana marka waa ku jira ayb walaqad wallaahi baan ku dhaah aladiina kuwa ayaanu kaa kaafinay aladiina mustahzi-iinta oo yajcaluuna yeelayaan maca allaahi ilaahi la jirkiisa ilaahan macbuud yeelaya macbuudka oo aakhara kale fa sawfa jeer dambaa yaclamuuna ay ogaan doonaan walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahee naclamu waan ognahay annaka adiga yadiiqu inuu ciriirtiyoomayo sadruka laabtaadu inay ciriiri noqonayso bimaa kii sababkii ay ciriiri ku noqonayso yaquuluuna ay dhahayaan iyaga fasabix tasbiixso bixamdi rabbika xaalaad ku dheehan tahay rabbiga ammaantiis adoo ku dheehan wa kun ahaw min asaajidiina kuwa sujuudana ahaw wacbud rabbaka rabbigaa caabud xataa intii ya-tiyaka uu kuu imaanayo alyaqiinu shayga la hubo waana geerida iyo dhimashadee walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah naclamu waanu ognahay annaka adiga yadiiqu sadruka laabtaadu inay ciriirtiyoomayso bimaa kii ay ku ciriirtiyoomayso yaquuluuna ay dhahayaan iyaga warkan ay ku dhahayaan laabtaadu inay ciriiri la noqonayso waanu ognahay fasabix bixamdi rabbika marka see looga baxayaa marka arrintaa iyada ah arrintaa waxaa looga baxayaa tasbiix iyo taxmiid iyo salaad iyo rabbigaa u jeeso haddaad rabbigaa u jeesato kuwan shirqoolkooda iyo kaydkooda iyo alla waa kaa waa ku garab marinaya amase fasabix bixamdi rabbika waxay tahay laabtaadan ciriiriga iyo walwalka iyo murugta soo gelayo waxaa ka bi-inayo murugtaa iyo walwalkaa waxaa kaa saaraya cibaadada rabbiga oo rabbigaa cibaadadiisa u jeeso laabtaadu waasacay noqona de rasuulka sal ll ly slam laabtiisu waasac bayba ahayde laakiin inay dadkaa dhan islaamaan buu jeclaa falacalaka baaqicun nafsaka calaa aathaarihim in lam yuuminuu bihada alxadiidi asafaa waa ka ilaahay dhahayo ayb marka qofku hadduu walwal iyo walbahaar iyo dareemo qur-aankii inuu akriyo cibaadada salaaddii u jeesto tasbiixdii ku dadaalo oo dikriga ilaahay uu isku daaweeyo ayb ummadda maanta walwalka iyo walbahaarku waa ku fara batay waxaad arkaysaa nin dhallinyaroo labaatan jiro ama aan labaatan gaarin oo isaga dhanba marka walwal iyo walbahaar un uu ku jiran oo shaydaankii uu ku tasalluday adduunyadiisiina shaqadiina u diiday oo shaqadii kasoo xayiray oo kasoo xiray waxbarashadii ka xayiray oo isaga dhanba marka isla jaraynayo oo shaydaankaasi marka waxbaan arkayaa iyo waswaas uu ku jiro markii cibaadada iyo xaggeeda uu usoo jeesa lahaana masjidkii iyo markuu yimaadana waswaas buu kusoo ridaya markaasa aakhiradiina ma jiro aduma shaqaysanayo adduunyadiina ma jiro waana dhalinyaro labaatan ma gaarin walwalkaasi marka adduunku waa kusoo badana cuduradii marka gaaladaana soo galay sababtoo ah waa la derisnay inagii iyo iyagii waa isdhexgalnay waa isku milannay isku milnaanshahaasi marka wuxuu keenay cudurkoodiina waa ku imaanayaa adiga dadkii marka dikrigii iyo yacni alla xusidiina waa yaraatay marka alla oo la xuso qur-aankoo in badan la akriyo oo lagu tadaburo salaadihii oo lagu dadaalo waxyaabaha unbaa looga baxayaa ilaahayna nebigiisu saas u amraya laab ciriiri waxaa looga bixi karaa intan un qur-aanku uu sheegayo fasabix tasbiixso bixamdi rabbika multabisan xaal aad ku dheehan tahay bixamdi rabbika rabbigaa ammaantiis adoo ku dheehan wa kun ahaw min asaajidiina kuwa sujuudana ka mid ahaw abubakar ibnu lcarabi wuxuu yidhi waxaan ku arkay buu yidhi mixraabu zakariya fii beyt اlmaqdis daharahu اllahu waxaan ku arkay buu yidhi markaan tegay meeshaas imaam meeshaa dadka ku tujinayo aayadan buu akriyey fasabix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin waa sujuuday buu yidhi marka markaa dadkii lama sujuudin buu yidhi aniga marka sujuudi waa la sujuuday maxaa yeeley waxaan ogaa buu yidhi bacdi al-a'ima ayaa waxay ku tageen aayaddan in lagu sujuudo laakiin sida xooga badan aayaddan meelaha lagu sujuudo ka mid ma aha ayb marka imaamkaasi isagu wuxuu ta'wiilsanayaa de bacdi salaf maadaama ay ku tageen kuwaasuu ku dayanayaa marka saa darteed baan anigana ula sujuuday buu leeyahay marka meel aan qur-aanka sujuud ku ahayn hadduu imaamka ku sujuudo maxaa la sameynayaa madhabtu yacni madhabta shaafici waxaa oo kale waay waxay leedahay iyadu inaan ma la raacayo imaamka marba haddii meel aan sujuud ahayn qur-aanku uu imaamka ku sujuudo ma raacaysid leanna waa buraysaaba salaadaadan leanna adigu qiyaam baa taagan tahay qiyaam maxaa ku xiga sujuud kuma xigto waa inay marka timaadaa sabab saxiix ah ood sujuud ula imaan karto sababka saxiixaana waa saddex iyo tobanka meel ama laba iyo tobanka meel ee qur-aanka kusoo aroortay oo sajdatu tilaawada lagu sameeyo meel aan marka sajdatu tilaawo ahayn hadduu sujuud kula dhaco ma la dhacaysid sababtoo a salaadiiba waa jabaysaan ayb walidaalika xataa madhabta waxay ka hadlaysaa sajdatu saad xataa iyay ka hadlaysaa hadduu ku sujuudo maku ma lagu sujuudayo ayay dhahayaan laakiin sajdatu saad nebiga inuu ku sujuuday iyo waxbaa soo arooray iyagu laakiin waxay leeyihiin salaad ma ahayn khaarijka salaada ugu sujuuday laakiin salaada dhexdeeda marka ka mid maaha meelaha lagu sujuudayo ee cazaa-imta ah sida xadiidkana uu ku yimi wacbud rabbaka rabbigaa caabud xataa ya'tiyaka intuu kuu imaanayo alyaqiinu yaqiinta intay kuu imaanayso alyaqiin marka halkan waxaa laga wadaa geerida laakiin yaqiintu min asmaa'i lmowt alyaqiin ma aha ka mid maaha asmaada mowtka walayse alyaqiinu min asmaa'i lmowti maahane waxaa laga wadaa mowtka qof walbo waa yaqaana waana hubaa nin hadda yacni geeri shaki uga jirta maa jirta maya geeridii maadaama qof kasta gaal iyo muslimba uu og yahay yaqiinna iyo hubaalna uu u hayo inuu dhimanayo iyaa waxaa laga cabiray marka yaqiin baa laga cabiray marka waa min baab marka tajawus baa marka meeshaas ku jiro ibnu catiya sidaas ayuu yidhi fa sumiya yaqiinan baa lagu magacaabay tajawusan ey ya'tiika almru lyaqiinu cilmuhu wa wuquucuhu ayb nabiguna sala allahu alayh wali wasalama markuu cuhmaan bnu madcuun uu dhintay ayaa nebigu sal ly slam wuxuu yidhi amaa hada faqad jaahu lyaqiin ninkani waxaa u timid buu yihi yaqiintiibaa u timid yaqiintii muxuu ka wadaa geeridiibuu ka wadaa ayb tafsiirka saxdaa marka yaqiintuna sidaa ayaa aayadan loo jeedaa rabbigaa caabud ilaa a ka dhimato cibaadadu marka mar ay qofka ka dhacaysaa ma jirtaa maya de hadduu waasho waa ka dhacaysaa oo xaddu takliif uu ka baxo qof waalan uu noqdo xaaladdaa uu waalan yahay mukalaf maaha laakiin qof maskaxdiisii joogto oo haddana cibaado waa ka dhacdayo salaad ma tukanayo ma soomayo ma xajinayo la leeyahay sax maaha mana jirta arrintaa iyada qofkii aaminana darajo haddii la gaaro bacdi naas baa waxay ka dhigeen alyaqiin darajo inay tahay oo waxay leeyihin haddii qofku darajadaa gaaro salaadna lagama rabo waxna lagama rabo waa takaaliiftii waa ka dhacday arrintaa iyadaa waa zandaqo iyo gaalnimo waay waa zandaqo iyo kufri leanna hadday cidi ka dhacayso nebi moxamed ay ka dhaci lahayd sala allahu calayhi wasalam maalinkii uu dhiman rabayo uu jiranaa ee uu marka sakaraadka uu saarnaa nebiga waa lasoo luudiyey laba nin baa garbaha kasoo gashay safkii masaajidkaa la keenay waa tukanaya nebiga sal l slam bacdinaasna marka waxaa ammaantooda lagu qoray soddonkii sano ugu dambeysay iyagoo tukanaya lamaba arkin banacam markaasaa waxaa la yidhi manaaqibtiisa iyo karaamaadkiisa ay ka mid tahay soddon sano isagoo salaad ku jira lama arkin waa zandaqa iyo kufri waxaas manqabana maahan darajana maaha bal waa musiibo iyo ceeb weeyaan arrintaa ninkii qof ku ammaanayna ammaan wax aan ahayn ayuu qofkaa ku ammaanayaa laakiin mas'aladaa meeshay ka socotay in la fahmaa la raba muslimiinta firqooyinkii soo maray waxaa ka mid ah ila l-aanan hadda wax unay ka jiraan dad la dhihi jiray ahlulwixdati la dhihi jiray nacam dad wixdatulwujuudka waxaa la yidhaha aaminsan caqiidatu marka wixdat lwujuud caqiidada waxaa laga wadaa macnaheeda markaan soo dhaweeyo waxay tahay koonkan ilaahay bis unbaa jiro wax labaad maba jiraanba nacam alkownu kulluhu waa allah caqiida marka aada u fool xumaatay nacam oo waxay leeyihiin bani aadamku allah ku dhex jiro derbiga allah ku dhex jiro xayawaanka allah ku dhex jiro marka qofka iyo allah isla falgalayo markay isla falgalaan halay noqonayaan halkaasina waa allah markaasay leeyihin maa hama fi lkowni ila allah koonkaani ma jiro allah unbaa jiro saa darteed qofkan waxa uu ku hadlayo qofkan hadlayo waxa hadlayo qofka maahane waa allah ay leeyihin waa caqiido aad iyo aada u foolxun weyn waxaa qabi jiray ibnu carabi ataa-i ibnu carabi abubakar ibnu lcarabiga haddaan ka hadlayay maaha kaas waa faqiih muxaditha waxaan ujeedaa marka kan ibnu carabi ataa-i baa la dhihi jiray dimashiqou ku duugan yahay qabrigiisa aad baa loo siyaartaa khaatamulawliyaa bayna ku magacaabaan raggiisa kutubaha uu qoray alfusuus iyo futuuxaat ulmakiya iyo ayuu qoray markaasu wuxuu ku qoray alcabdu rabbun warabu cabdun layta shicrii man ilmukallafu addoonku waa rabbi rabbi waa addoon maba garanayo yidhi yaa mukalafa marka waa caqaa-id soo maray adduunyada waay haddana weli ka jira waay maxay dhashay marka mas'alada iyada ah mas'alada iyadaa waxay dhashay ruuxu yacni ruuxan hadlayo walidaalika anagada kutub badan oon aragno oo la akriyo bacdinaas ay akriyaan waad la yaabaysaa waxa ku qoran war waxaan qof muslim miyaa sheegi karaad is leedahay maalan wuxuu leeyahy malaktu ardullaahi sharqan malaktu ardallaahi sharqan wagarban wain shi'tu afnaytu lanaama bilaxdatin dhulka bari iyo galbeed anaa iskale uu milkiyey haddaan doono khalqigao dhan ilbiriqsiyaan ku baabi'in karaa kuntu maca ibraahiima mulqan binaarihi famaa baradat inniiraanu ilaa bidacwatii wuxuu leeyahay maalan mar wuxuu leeyahay wa amrii amrullaahi wa amrii amrullaahi waa tashbiih baliiqa wa amrii amrullaahi in qultu kun yakun maxay idinla tahay caqiidadaanay salka ku haysaa macnaheedu waxay tahay haddaad iyaga laftooda dadka aada ugu tabaxuray su-aasha waxay ku leeyihiin waxaan waxaa weeyaan ninkan weliga ah hadduu darajo gaaro lisaanululuhiyow ku hadlayaa haadihi midaan sheegayo waay lisaanululuhiyow ku hadlayaa waa maxay yacni rabbibau noqday waayo waxa hadlayaa ninkan maahan weligaan maahane waxa hadlayaa waa ilaah bay ku leeyihiin marka mushkiladaasi marka caqiidadaasay salka ku haysaa futuuxaadka iyo fusuuskuna innaga waddankeenna waa lagu akri jireen nasiib daro marka futuuxaadkaas ragga yacni wadaadadeenna qaarkood waa fi waa akrin jireen waana garanayeen waana kitaabka uu dahabi yidhi in lam yakun maa fi lfutuuxaati in lam yakun maa fi lfutuuxaati waxa futuuxaadka ku sugan kufran haddounan ahayn falaysa fi dunyaa kufrun adduunyada wax kufri la yidhaha maba jiraba kaas waxa ku yaal haddaynan kufri ahayn ayb waxyaabahaas marka in la ogaado salka waxay ku haysaa addoonkii waa dallacay darajadiisa u korortay yaqiin buu gaaray cibaadadii baa ka dhaceen macnaheedu wuxuu noqday rabbi qeyb kamidou noqday ee rabbina isagu wax ma caabudo dabcan rabbi waa la caabudaa maha isaga wax ma caabudo marka wuxuu leeyahy ninkani darajow gaaray markuu ku leeyahay salaad lagama rabo waxba cibaadaad lagama rabo macnaheedu waxay tahay ninkani rabbi bau la falgalay isaga iyo rabbi rabbi bay wada noqdeen waxaas marka waa caqaa-id kufri ah xataa kirishtaanku waxaas ma aaminsana kirishtaanku iyaga waxay qabaan rabbi maryam ayuu dhex galay ciise iyo rabbi iyo maryama hal daat daata isku ah waa kasoo hadalnay suurat lmaa-ida iyo naasuudka iyo laahuudka iyagu marka saddex wixdatulwujuud bay qabaan kuwan laakiin wax kastoo koonka ku jiraba ilaaha ku dhex jiro ayay leeyihiin rabbi baana marka ka hadlayo waxyaabahaas marka walidaalika tafriicaadkooda waa badan yahay waxaa xataa ka mid a inay shaki geliyeen fircawn gaal miyuu ahaa mase muslim buu ahaa ibnu carabi wuxuu leeyahy fircawn ma magaal ma la dhihi karo leeyahy ana rabukum ulaclaa markuu leeyahay waxaa hadlayaa waa rabbi buu leeyahay ee fircown baad idinku moodeysaan laakiin waxaas marka balaayadaas nas meeshaasa u asalan waxaana waxaa fiican tafriicaadkooda inta laga hadhadli lahaa asalkooda haddii la fahmo wixii marka soo hoosgelaya marka dadku way garan karaan marka caqaa-idkaasna marka in aada la ysaga ilaaliyo ee dadka qaarkood ku talax tagana baabkoodu waa meeshaas salaada ma tukadaan maalkooda kama sakeeyaan xaj ma aadaan yacni waxaad arkaysaa qof soddon sano afartan sano aada taqaano deris kula ah shiiq la leeyahay weligiis masaajid isagoo ku tukana aadan arkin gurigiisa aadan ku arkin isagoo ku tukanayo yani qofkaasi ma muslimkiiba aanu u jeedin isagoo tukanayo aynan arkaynin muxuu noqon karaa marka wacbud rabbaka rabbigaa caabud xataa intii yatiyaka uu ku imaanayo alyaqiinu tii la hubay midaa la hubana waxay tahay geerida waay midaa la huba hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed